بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المعلقة الثانية لضرفة بن عبد لضرفة بن العبد لخولة أضلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين بن يامين يجور بها الملاح طورا ويهتدي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسمت تربى المفايل باليد وفي الحي أحوى ينفض المردش ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبصم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل بس دعس له ندي سقت إيات الشمس إلا لفاته أصف ولم تكدم عليه بإثمدي ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد وإني لأمضي الهم عند احتباره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي أمون, كإل... أمون كألواح الإيراني نصأتها على اللاحم كأنه ظهر برجدي جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق موري المعبد تربعت القفين في الشول ترتد ترتعي حدائق مولي الأصرة أغيدي تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصر روعات أكلف ملبدي كأن جناحي مضرحي تكنفا خفافيه شكا في العصيب بمرسدي فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممرد وطي محال وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لزت بدأي مندد معلقadii labaad ayaan halka ka bilaabaynaa almucalaqaat alcasharati u horreysa ayaan ka soo baxnay imruulqays mucallaqadiisi mucallaqada labaad waxaa iska leh darfa binu lcabdi nin la yidhaahdo darfa binu cabdi nasabkiisa waxaa loo yaqaanaa darfa binu lcabdi binu sufyaan binu sacd ibnu malik ibnu dabiica ibnu qays ibnu thaclaba ibnu cukaaba ibnu sacbi ibnu caliy ibnu bakri ibnu waail bakr binu waail waailka reer taklib iyo qolo badan ayaa isugu yimaadaa ruwaatu ayaam alcarab waxay sheegaan darfa binulcabdi oo gabayaa ahaa qolo badan ayuu ka dhashay bani malik ayaa la dhihi jiray qoladaasi ama bani bakr binu waa'il meesha dambe haddii la sheego waxaa jiray nin la dhihi jiray camar binu hindi oo hooyadiisoo hinde la yidhaahdaa loogu nasab daray camar binu mundir ayuu ahaa madax buu ahaa ninkaasi waxay saaxiib ahaayeen cabdu camrin in la yidhaahdo cabdu camrin ayaa wuxuu qabay darfa binulcabdi walaashii gabadhii ayuu yaa soo sheegatay waa soo carootay oo cabdi camar u qabay waxay u soo sheegatay darfa binulcabdi walaashi walaashii ah haddii ay u soo sheegatay darfa binu cabdi dhallinyaruu ahaa waa la dili doonaayoo labaatan jir aa lagu dilay haddii ay u soo sheegatay gabayaa ayuu ahaa wuu gabyay ninkiibuuna caayay seedigii ahaa gabayadiisii waxaa ka mid ahaa walaa khayra fiihi hayra ana lahu hina wa ana lahu kashxan idaa qaama ahdama tadallu nisaa'u lxayi yackufna xowlahu yaqulna casiibun min suraati mulahaman yacni wuxuu leeyahay ninka anigu quruxsan yahay haweenkana quruxda ay ku raacaan laakiin dadnimo kale male saas u jeedin ninkan cabdi camar waxay saaxiib ahaayeen camar binu hindi oo boqor ah ayay saaxiib ahaayeen camar binu hindigan boqorka ah laftiisa ayuu caayey darfa binu cabdi oo gabay ku caayey weli gabay xun buu ku caayey laakiin camar binu hindi gabaygaa ma uusan maqal wuxuu maqlay oo keli ah gabaygan dambe ee seedigii uu ku caayey cabdi camar ayuu maqlay maalin saaxiib bay ahaayeene way wada baxeen ugaar ayay raadiyeen ninkii boqorka ahaa iyo saaxiibkii ninkii boqorka ahaa ayaa biciid toogtay biciidkiiaa dhacay hadduu dhacay cabd cabdu camar buu wuxuu ku yidhi wardegaa baciidka gowrac wuu degey baciidkii ula xarbiye uu gowraci waayey camar binu hindi waa soo degey biciidkii uu gowracay wuuna qoslay wuxuu yidhi ilaa ninkan markuu ku caynayey oo tabar male ninkaan khayr badan male islaamaha unbaa jeceloo waa dheer yahay oo cas yahay oo quruxsan yahay sidaa uu kugu caynayey si fiican uu kuu yaqaanuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi abayt alacn abayt allacna waxaa lagu salaami jiray boqorrada miyaadan ogeyn adig laftaa wuxuu kugu yidhi may gabay buu ku caayuu tiriyey marka oo gabay xun ah oo xataa liwaad iyo wax saasuu ku sheegay markaasuu yidhi oma anigu saa igu yidhi haa iigu sug buu yidhi waa dilaya waayahay haddii inuu dilo uu goostay ayaa qolyihii la talin jiray ku agdhodhowaa ayaa waxay yidhaahdeen darfa binulcabdi haddii aad disho waxay saaxiib yihiin mutalamis lin la yidhaahdo oo gabayaa ah odayna ah mujarab ah ninkaa hadduu ku caa ninkaa wuu ku caynayaa laazim haddaad darfa disho hadduu ku caayana sharaftoo idilaa kaa dhici khatar waaye ninkaas gabayaagu waa gabaygu aad u yaqaana waana oday mujarab ah bas waa yahay labadoodiiba wuu u yeehay darfa binu cabdi iyo mutalamisba hadduu u yeehay waraaqu u qoray laba waraaqu u kala qoray wuxuu yidhi caamilkayga joogo baxrayn aada waxaan idinkugu qoray hadyo fiican inuu idiin siiyo laba haloy sii kala fuulaanna wuu siiyey oo adiguna hasha fuul adna hasha fuul waa kaa warqaddana wuxuu ku qoray nimankaa markay kugu yimaadaan dil labadaba waxoogaa haddii la socdo meeshii lagu dhow yahay mutalamisaa shakiya oday buu ahaa darfa binu cabdi wiil labaanta jir waaye wiil dhallinyaro wey mutalamis laakiin waa shakiyey wuxuu yidhi niyow ninkan camar binu hindi ah aniga iyo adiga inuu maanta xoolo naga iska siiyo maxaa keenaya ma aanan ammaanin shaqo kale ma aanan qabanin inuu waraaq intuu noo qoro xoolaha la siiyo yidhahda maxaa keenaya warqaddaan ani waa ka shakisnahay ninkaan wax kale inuu ku qoraa laga yaabo warqadda war wuxuu yidhi niyow suu udaniga iska dhaafeena keen warqadda maya mayu yidhi wallaahi warqad wax ku qoray aanan garanaynin wadi maayo aniga warqaddan haddii la furona ninkii looma geyni karo waayo meeshay ka laabantaa khadbay ku yaalla ee waxaa ku yaalla moori haddii la furo waa la tuurayaa unbes waaye haddii xataa malaayiin ay ugu qoran tahay khalaas waa khasaarayaa marka wuxuu yidhi aniga intaan warqad wax ku yaallaba aanan ogeyn aan wadi lahaa alla ilaha anoon shilin helin aan liii qaati waxaa ka daro labada nin gabayaa weeye laakiin gabaynimada mooye hal xaraf ma kicin karaa alif waxmale ma ma akrin karayaan nima wax yaqaana ma aha qoraal ninkii mutalamis ahaa wuxuu raadiyey wiil wax akrin yaqaana wiil yar uu helay wuxuu yidhi wiil yar wax akrin ma taqaana haa buu yidhi warqaddii buu furay ii akri buu yidhi warqadda warqaddii markuu akriyo wuxuu yidhi mutalamis adi miya haa war carar buu yidhi inkaar kugu dhacday in lagu dilaa ku qoran meesha wuu soo orday darfu u yimid ayuu yidhi darfow horta warqaddayda waxaasaa ku qornaa buu yidhi haye adigana taada waxaas baa ku qoran waxaad yeelina keen warqaddaan iyo waxaan aan tuurnay aan cararnay wuxuu yidhi dhegeyso adiga hadduu kugu dhiiraday darfa binu cabdi maay ninka la jehay camar binu hindi ani iguma diiran karo waayo bani bakaraan ka dhashay qolo laandheero oo laga baqaan ka dhashay far ima saari karo beenuu sheegaya haye warqadaanna aniga wax wanaagsanaa iigu qoran laazim waa laazim ninkii madaxda ahaana waan u geynayaa warway maa joogtid may waa isaga caraday ninkii ah mutalamis wuxuu aaday shaam iyo xagguu caraday carabna shaam hadda kama ayan talin jirin ninkii darfa bini cabdi ahaasi u soo socday caamilkiibuu u yimid ninkii meesha biisiga ka ahaa ayuu u yimid warqadiibuu u diibay warqadiibuu furay wuu aqriyey wuxuu yidhi dhegaysanayo aniga adig waa isku fiican nahay qoladayda iyo qoladiinnana waa isku fiican tahay oo isfiican yihiine inaan ku dilo ma rabo warqadaan berri waaga hadduu beriyo majmaca dhexdii lagu akriyana laazim inaan ku dilay noqoni dil in lagu dilaa ku qoran xadiil warqadaadana qaado carar caawa dhumo hore waxaas ka baxo yaniyo meeshaan xoolo badanaa ku qoran wixii baad rabtaa kulahaa inaad qaadato aniga iyo boqorkana aad tuhmana kala dhex geliso oo nin dembiilo oo cararay aad iga dhigto waxa ma jiraan buu yidhi waxaa ku qoran isi war maad joogtid may dhegaysu yidhi marka raalli ma ka tahay berri majt mujtamacu markay isu yimaadaan in warqadda la akriyo haa raalli baan ka ahay berri subax lasoo ka lahwaay warqadda keen aroortiiba asagoo orday u yimid warqaddiyaa meesha lagu akriyey dhab gacmahaaba laga xihay xabisaa lagu tuuray haddii la xabsiyey ninkii wuxuu waxoogaa ka cagataalleeyey inuu dilo boqorkii buu fariin u faray wuxuu yidhi anigu waa iscazilayaa ninka nama dilayo ee ninkuu dilo meesha qabso soo dirso nin kaluu soo diray ninkii baa meeshii biisi ka noqday kii baa dilay markuu dilayey ayaa wuxuu yidhi dhegayso darfow waa ku dilaya laakiin dilid tan aad ugu jeceshahay yaan ku dilaye mid un dooro qaabka lagu dilaya adiga le waay wuxuu yidhi waxaad yeelaya khamre iga dharji markaan see fiican aan u dhergo oon waasho markaa idil waayahay khamruu ka dharjiyey khamrada markuu ka dhajiyo gabaygan tiriyey isagoo khamraysan lana dili rabo yuu gabaygan dabada ka mara min awalihi ilaa aakhirihi gabaygan mucallaqaadka gabayga ugu adag weeye weliba inta muqadamadee hore inta dambe way fiican tahay ee in horeo hal uu ka sheekaynaya hashaasu adkeeyey iyo tilmaanteeda inta kalena caadi weeye waana mucallaqaadka gabayada ugu faraha badan ayuu ka mid yahay boqol iyo waxoogaa ayuu gaaraya ama boqol meelaha ma yara likhawlata adlaalun wuxuu ku bilaabay hazal islaan khawlo la yidhaahdo ayuu ammaanayaa sidii imru'ulqays si ka fiican buuna u ammaanayaa imruulqays mufsid uu ahaa islaanta iyo xibnaheeda iyo meelo baasuu tilmaamayey kanse islaanta buu ammaanayaa way quruxsan tahay iyo waxsaasa iyo sheekadaasu ka sheekaynaya kadibna halbuuba u gudbayaa likhawlata gabadha khawlo la yidhaahdo ayuu usugnaana u sugnaaday atlaalun asaasulbeyt alaasha oo biburqati fahmadin meesha fahmad la yidhaahdo dhagxanteedii ku taalla ee quruuraxeedii ku taallo ee adlaasha oo taluuxu ifi ka baaqil washmi xaradha intii soo hadhay la mida fii daahirilyadi gacanta dusheeda ku hadhay yacni wuxuu leeyahay gabadhii khawlo ahayd fahmad meesha la yidhaahdo fahmad meel magaceed weeye burqadana waxaa la yidhaahdaa meesha dhagxanta iyo bacaadka ay isku jiraan meesha burqatu fahmad ayuu guri ugu yaallay gurigii way ka guurtay haddii ay ka guurtay wuu burburay alaal jamcu alal alalkana waxaa la yidhaahdaa guriga dumay inta baqiyada ahay muuqatee ee dhulka aan ku darsamin intaasaa alal la yidhaahdaa oo wuxuu leeyahay guri dabayaaqadiisaa meesha ka sii muuqdatay gabadha ay leedahay gurigaa dabayaaqadiisa way ifiyo waa quruxsan tahay waxayna la mid tahay gacan xadar lagu sameeyey waagii hore waxay samayni jireen haddana waa sameeyaan gacantaa la durduray dusheeda kadibna indhakuulaa lagu shubi ama faynuuska marka uu shidan yahay carka ka soo baxo car waa la yaqaan yacni waxaa madowga ka soo baxo ayaa lagu shubi midib kale meeshii yeelani weliba marka dambe cagaar ahaan ay u yar ekaani taasuu u jeedaa washmiga waana xaaraam sharciga oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lacana allaahu alwaashimata walmustawshima tii wax xaradho iyo tii xaradha raadsata labadaba wuu lacnaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka washmigaasoo sii baaba'aya dabayaaqadiis wuxuu ku shabahayaa guriga likhawlata gabadha khawlo ayuu u sugnaaday atlaalun asaasulbeyt atlaasha oo biburqati fahmadin meesha fahmad la yidhaahdo bacaadkeedii ku sugan ama dhagxanteedii adlaasha oo taluuxu ifi adlaasha oo kabaaqil washmi xadhadha inteedii soo hadhay lamida fii daahirilyadi gacanta korkeedana ku hadhay wuquufan waqafa way joojiyeen saxbii asxaabtayda wuquufan joojin ayay joojiyeen bihaa makaanka calaya dushayda waxay joojiyeen madiyahum gaadiiddoodii yaquuluuna waxay leeyihiin laa tahlik ha halaagsamin asan murug darteeda ha u halaagsamin oo fatajallad is-adkee waa beydkii imruulqays aan ku soo marnay oo kale keli wuxuu ka beddelay fatajammal oo imruulqays mucallaqadiisa laamiyay ahaydoo laam bay ku dhammaanaysay tanna daaliyo weynaan weeyaanoo daal bay ku dhammaataa fatajamal meeshuu imruulqays lahaa ayuu fatajallad ku dhameeyey waana isku macno tajamul iyo tajallud is-adkee weeye kaana xuduuja almaalikiyati qudwatan khalaaya safiinin binawaasifi min dadin kaana xuduuja almaalikiyati gabadhii reer maaliki ahayd khawlu u jeedaaye awrteeda waxaad moodaa awrtii ranneed ee hawdajka u saarnaa waxaad mooddaa qudwatan aroortii khalaayaa safiinin doonni weyn doonniyaal waaweyn binawaasifi dhinac xal ay ku sugnayd min dadin waadiga dadi ah dhinaciisa xal ay ku sugnayd yacni wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay gabadhii markii ay guurayeen oor waaweyn oo xoog badan ayay rarteen hawdajyo waaweynna dushay ka sii saareen xuduujka waa hawdajka weynee dumarka weliba waxaa boqorradii waxaa silgaama dumarka la gelin jiray hawdajkaa waaweynna dushay ka sii saareen awrtana waa waaweyneed isla markaa awrtaas hawdajadaa waaweyn ay saaraayeen waxay u ekaayeen oo ay shabbahayeen dooniyaal waaweyn oo bad dhex socdo ama muxuu ahaa webi dhex socday u ekaayeen awrtaasina waxay ka gudbeen oo ay ka dhaqaaqayeen waadi la yidhaahdo dad dhinaciisay marayeen waadigan dad la yidhaahdo dhinaciisa awrta markii ay maraysay dooniyaal waaweyn baad moodaysay intaas u jeedaa kaanna xuduujaalmaalikiyati gabadhii reer maaliki awrteeda waxaad mooddaa qudwatan aroortii waxaad mooddaa khalaayaa safiinin khalaayaa bimacnaa cadiim buu u jeedaa khalaayaa safiinin dooniye waaweyn binawaasifi dhinac xal ay ku sugnaayeen awrtaasi dhinaca oo min dadin waadiga dadi xaggii ka ahaaday cadowliyatun oo min safiin ibni yaaminin yajuuru biha almallaaxu dawran wayahtadii cadowliyatun doonida oo cadowliyatun baxrayn loo nisbeeyey ow min ow min safiin ibni yaaminin ninkii ina yaamin ahaa doonidiisa xaggeeda ka ahaaday yajuuru uu la leexanayo bihaa doonida almallaaxu kii doonida waday ayaa la leexani dawran mar wayahtadii marna wuu la hanuuni yacni wuxuu leeyahay doonidaasi waxaad mooddaa doonidii baxrayn lagu sameeyey ee waaweyneed maraakiibtii baxrayn lagu sameeyey aad mooddaa ama waxaad mooddaa ibnu yaamin ninkii la dhihi jiray dooniyaduu samayni jiray ninkii doonida aadka u yaqaanee dooniyada waaweyn samayni jiray isla markaana awrtan marka ay soconi calaa jaadati dariiq ku socon maysa marna way goyni marna way ku soo dhici marba dhinacay u goyni oo toos uguma soconayso inay midig iyo bidix u goyso maxaa keenaya lifardi nashaaiha way mirqaansan tahay marka socodkii bay ku xaragoonay oo kolba dhan ayay waddada oga bixi sidaa ayuu u jeedaa oo waxaad mooddaa dooniyaha waaweyn oo waxaad mooddaa dooniyadaha waaweyn oo muxuu ahaa dooniyadaha waaweyn oo waxaad mooddaa ninkii doonida waday uu la lumayo kolba meel uu la aadayo ayaad u malaysaa intaas u jeedaa cadowliyatun doonida oo cadowliyatun baxrayn loo nisbeeyey ow min safiin ibni yaaminin ninkii ina yaamin ahaa doonidii xaggeed ka ahaatay yajuuru uu la leexanayo bihaa doonida almallaaxu kii doonida waday uu la leexanayo darawalkii doonida dawran maro wayahtadii marna uu la toosayo waddada uu la qabanayo وفي الحي أحوى ينفض المردشادن مظاهر سمدي لؤلؤ وزبرجد وفي الحي حافظ نحن رأيه كسقنا هذي يا هاي ما كهري يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفاير باليد يشق وحجيح يا حباب الماء بيها هركوذا وحجيحي حيزومها دوني ذا قفور كيدي أي جيحي بها حال ودوني ذا كسقنا هي قفور كاسي kamaa qasama sida uu u qaybiyo aturba carrada almufaayiru kii tubajaraynayey bilyadi gacanta sida ugu qaybiyo yacni doonidaa wuxuu leeyahay marka ay bad badda dhexmari ama webiga ay dhexmari biyihii laba qeybay ka dhigi qaarna dhankaasay u tuuri qaarna dhankaasay u tuuri wadda jeexanay ka soo saari wuxuuna ku shabbahayaa ciyaal ciyaarayo oo ku ciyaaraya carra waxay samaynaa carray tuurayaan carradii saasaa loo dheerayni waa la tuuri bahal yar sida kuul iyo wax lamida ayaa la soo qaadi gacanta inta laga gelini shishaa la geyni waa la soo celini gacanta halkii baa lagu soo celini bahalkii la wadaa meel looga soo tegi carradii dhexdeeda ah waa la isku celina carradii laba qayb ayaa laga dhigi yani carradii saasay u dheereen soomaalia laba qaybaa laga kala dhigi saaxiibkii ayaa waxaa lagu imtixaami bahalkii meesha aan kaga soo tagay sheeg dhankaa shishe miya carradaa shish mida carradan dambe kaasaa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa mufaayil baa la yidhaahdaa qaabkaa ciyaartaasi marka waxaad moodaa buu leeyahay ninkii mufaayilka ahaa ee carrada ku ciyaarayey qaabku carrada u qaybiyey laba qayb uga dhigay sidaas lamida doonida biyaha laba qayb uga dhigay intaas u jeeda yashuqu waxaa jeexayaa xabaabal maa'i biyaha hirkooda waxaa jeexi xayzuumuhaa gafuurkeeda yacni xayzuum wuxuu u jeedaa doonida iyo markabka iyo dhanka uu u socdo waa u dhuuban yahay yacni dhan dhuubanoo wuxuu leeyahay biyaha uu ku kala jeexo xayzuumka halkaasu ku wadaa yashuqu waxaa jeexayaa xabaabal maa'i biyaha hirkooda waxaa jeexi xayzuumuhaa gafuurkeeda biyaha xaal uu doonida ku yaallo kamaa qasama sida uu u qaybiyo aturba carrada sida uu u qaybiyo almufaayilu kii tubajaraynayey bilyadi gacanta sida uu qaybiyo wa fi lxayi axwaan yanfudu lmarda shaadinu mudaahiru simtaay lu'lu'in wa zabarjadi wa fi lxayi xaafadda dhexdeeda ayuu ku sugnaaday axwaa xabiibun mid la jecel yahay oo mushbihun shabbahaya axwaa mid bishin cagaaran dabyan garanuug ayuu shabbahayaa axwaa bishin cagaaran oo yanfudu daaqayoo guranayo almarda miracaday guranayo shaadinun kobaca mudaahiru simtay lu'lu'in luul iyo wa zabarjadin dhagaxa zabarjadka ah labadiisa qowl iska dulqabo ama labadiisa kuul iska dulqabo yacni wuxuu leeyahay xaafadda waxaa jooga maxbuub la jecel yahay maxbuubkaasi bishimahaisa waa cagaaran waa madow yihiin madow iyo guduud isku jira wey isla markaa wuxuu shabbahayaa cool miro daaqi oo kale oo luqunta intay kor u taagta daaqi isla markaana cawshu dee ma ay qabi jirin muxuu ahaa kuul iyo waxsaasa laakiin xabiibkan wuxuu qabaa laba kuuluu iska dulgashaday midna luul ah oo cadcad ah midna zabarjad oo cagaar ah labadaasuu iska dulqabaa intaasuu ujeeda wa fi lxayi xaafadda dhexdeeda ayuu ku sugnaaday axwaa xabiibun maxbuubun mid la jecel yahay axwaa ee bishin madow mushbihun shabbahaya dabyan garanug ayuu shabihi dabyiga oo yanfudu guranayo daaqayo almarda miracaday guranayo shaadinun ee kobaca mudaahiru simtay lu'lu'in jawhar iyo wazabarjadin dhagaxa zabarjad la yidhaahdo labadiisa liilan iska dul xirtay khaduulun turaaci rabraban bikhamiilatin tanaawalu adraafa albariiri wa tartadi khaduulun hoojin badan turaacii daaqi rabraban koox ayaa waxay la daaqi bikhamiilatin meel hawd ah tanaawalo waxay qaadanaya adraafaalbariiri cadayga laae fiidihi fiidashii wa tartadii qaarna way garba saarani yacni baahashaan mushabahu bihiga uu ka dhigaya garanuugti weeye yuu tilmaamayo wuxuu leeyahay khaduul khaduul wuxuu u jeedaa saaxiibbadeeda ayay u gooysaayo carruurteeday ku hadhaa canug bay dhashay canuggii eg taagan tahay oo saaxiibbadii way ka hadhay ma ahe canuggii bay hoojisooy ka tagtay saaxiibbadii bay iska raacday labada macnaba waa lagu sifeeyaa saaxiibbadii haddii ay raacday saaxiibbadii bay meel la daaqi caleen ayay la daaqi ee cadayga caleentiisa ayay daaqi laamihii cadayga qaarna garbahay saaratay qaarna way daaqi hayse intaas u jeedaa macnaha bahashaan cadayga daaqi wuxuu ugu shabbahayaa luqun dheerida iyo ee saaxiibbadeeda ay la joogtaayoo canugeedii ay ka tagtayna indhahay taagti taagiyo way argagaxsan tahay intaas u jeeda indha waaweynta inuu yidhahdo doonaya khaduulun hoojin hoojin badan carruurteeda ay hoojisaayo ka tagtaa turaaci way daaqi rabraban koox ayaa waxay la daaqi koox saaxiibbadeeda ayaa waxay la daaqi bikhamiilati meel hood ah tanaawalo waxay qaadani adraafal bariiri cadayga laamihiisa ayay qaadani watarda watartadii qaarna way garba saarani oo caleentii ama laamihii cadayga qaarna way daaqi qaarna garbahay u saaran yihiin watabsimu can almaaka ana munawiran takhallala xura ramli discin lahu nadi watabsimu way qusli way muusooni ama way dholla caddayni can almaa can shafatin bishin xaggeeda bishintoo almaa maran kaanna munawiran kaanna bihi bishintaa inuu ku sugan yahaad mooddaa munawiran mid soo ubax bixiyey munawirka oo takhallala kala dhex galay xura ramli bacaad saafi ah discin ee qoyanoo lahu nadi discin khaalis oo lahu nadi qoyaan uu u sugnaaday yacni wuxuu leeyahay haa fara badan wey disciga yacni wuxuu leeyahay gabadha bishimaheeda iyo afkeedu rabaa inuu suureeyo bishimaha waa madow yihiin ilkahana way cadcad yihiin marka waxaad mooddaa kulaha ilkaheeda iyo bishimaheeda iyo marka la sifaynayo waxay u eg tahay dhamma maca geed la yidhaahdo oo waa uba waa bahal yaroo dhulka ka soo baxo ubax yaroo udgoon buu leeyahay ubaxiisaasi wuu cad cad yahay si aad uu cad yahay ubaxan cadcad ilkaheeda inuu ku shabahu doonayaa bahalkan ee meesha uu ka soo baxayna wuu madow yahay oo wuxuu rabaa ciridkeedoo madow inuu ku shabaho isla markaa wasaq iyo huurana ma lehoo bacaad saafi ayuu ka dhex baxay isla markaana bacaadkaasi seer weeyaanoo ma siiga iyo wax ka kacayaa ma jiro inuu sidaa yidhaahdu doonayaa wa tabsiimu way muus way dhoolla caddayni gabadhi can almaa can shafatin bishin xaggeeday ka dhoolla caddayni bishinta oo kaanna almaa maaran kaanna munawiran kaanna munawiran khabarkii kaannaduu xadfay kaanna bihi bishintaa inuu ama afkaa inuu ku sugan yaad mooddaa munawiran mid soo ubax bixiyey munawirka oo takhallala kala dhex galay xorra ramli bacaad saafi ah dicsin ee fara badan lahu nadii qoyaan uu u sugnaaday qoyaan caadi e maaha wuxuu u jeedaa seer waxoogaa wuu naban yahay oo boor iyo wax ka duulaya malay ayuu u jeedaa saqatu iyaatu shamsi ilaa lihaatihi usifa walam takdim calayhi biidmidi saqat waxaa waraabiyey hu afkaasi waxaa waraabiyey iyaatu shamsi qoraxda shucaaceedii ayaa waraabiyey ilaa lihaatihi ciridkiisuusan waraabinin mooye usifa waa la ganay biismidin ismid ayaa lagu ganay walam takdim ma ayan ku feenanin calayhi dushi yacni wuxuu leeyahay gabadha afkeedii ilkaheedu rabaa inuu sifeeyo afkeeda waxaad mooddaa qoraxda kulaha iftiinkeeda inuu meesha ka muuqdo ilkaheedaa dhalaalayo cadcad qoraxda waxaa u eg ilkaha weeye ilkaha meesha ay ka soo baxeen ciridka weeye qorax uma eka ee waxay u eg yihiin waxaad moodaaba kulaha indha kuulin lagu shubay macnaha ciridkii waa madow yahay ilkiina waa cadcad yihiin intaa inuu yidhaahdo doonaya wuxuu ku daray walam takdim calayhi ilkahan siday u soo baxeen weeyo weligeed laf laguma xaganin yacni hilib haddii ay cuni inta aan hilibka soka unbay cuniya lafta xagan mayso gabadhu oo shariha ma aha naakun guri weynoo wax walba xaganin ma aha ilkihiina saafi weeyaanoo dhibaato ma ayan gaarin wa tabsimu saqat waxaa waraabiyey hu af afkaasi waxaa waraabiyey iyaatu shamsi qoraxda shucaaceedaa waraabiyey safatuna way wariyaan safatu waxaa ku dhowday wey sidaa dabeeshoo kale u maray iyaatu shamsi qoraxda shucaaceeda ilaa lihaatihi ciridkiisa mooye usifa waa la ganay ciridku weeye usifa waxaa lagu shubay ciridka biidmidin indhakuul ayaa ciridka lagu shubay oo uu madow yahay walam takdim ma ayan ku feenanin ilkahaasi walam takdim ma ayan ku feenanin calayhi ilkihii waxba kuma ayan feenanin oo lafa iyo kuma ayan feenanin wawajhinka ana shamsa alqad ridaa'ahaa calayhi naqiya lowni lam yatakhadadi wawajhin watabsimu can almaa ku cadaf wawajhin weji xaggiina way ka qosli wejiga oo kaanna shamsa qoraxda aad moodo xallad inay ku riday ama alqat inay ku riday ridaa'ahaa go-eydii calayhi wejiga dushi naqiya lowni xaal uu yahay midabkiisa mid uu saafi yahay lam yatakhadad midaan shubshubmin xaal uu yahay yacni wuxuu leeyahay weji dhalaalayo gabadhu waxay leedahay aad moodo qoraxda shucaaceedii inuu saaran yahay sida qoraxda ufiyo kale wejiga uu ifaya waa yahay isla markaa wejigaa midabkiisa saafi weeye takhadudna ma uusan samaynin takhadudka waxaa la yidhahda ruuxa marka uu duqoobo jirhkiisa wuu laablaami markuu dhallinyaro yahay jirku waa u feeraysan yahay meel laablaaban iyo ma leh laakiin markuu duqoobo jirku wax lasoo kaduudaad u malaysaa maqaar laablaaban iyo waxaan uu yeelani hee wejigeeda maqaar laablaaban male waa feeraysan yahay dhallinyaro waa intaasuu ujeedaa wawajhin weji xaggiisay ka qosli wawajhun haddii la yidhaahdaa khabar ayaa loo qadaray walahaa gabadha waxaa u sagnaaday wejhun weji wejiga oo kaanna shamsa qoraxda aad moodo alqat inay riday ama xallad inay riday ridaa ahaa go-eedii calayhi wejiga dushii inay ku riday naqiya lowni xaal uu yahay midabkiisa mid uu saafi yahay lam yatakhadad midaan laablaabnin xaal uu yahay midaan shushubnin xaal uu yahay وإني لأمضي الهم عند احتباره بأوجاء مرقال تروح وتغتدي أمون كال- كالواح الإنار نسأتها على لاحم كأنه ذهر برجدي وإني أنيقة لأمضي وأن تكسيني الهم مركت أن تكسيني عند احت- عند احتضاره إماتنكيس أكتي بعوجاء بناقة هل أيام كتكسيني هشو عوجاء قدن مرقال دقدقي تروح عرابي وتغتدي كله أمون لآمني كالواح الإيراني صندوق وين الوحي دي سلمده نسعتها أن أوليي على لاحب وضد الشيء أن كأوليي كأنه لاحب كأن موده ظهر بوجود مستدوشي يعني هاشي يا تلمان تيدبه بالله يا يمالي أدكا وعليهي مروق مركا يقصو دكتو روح أنتو اسكفر يستوفكرا سيدو يالو قرن وايو مائي أنو bahal halow waxaan leeyahay khatar ah murug ma igu soo degtay dalaq hashiyaan ku dhacaya waa ka fuulayaaba khalaas meeshaan ku murugooda waa ka tegi meel kale aan aadi intaasuu u jeedaa hashiibuu marka wuxuu u tilmaamayaa si xad dhaafa wa innii aniga la umdii waan tagsiini alhamma hamiga waa murugta iyo xusniga waxaa kaloo hami la yidhaahdaa qasadka iyo meesha ruuxa uu ujeedo labada macnaba wuu ku asixi macnaha hore haddii la mariyo wuxuu noqoni wa innii aniga la umdii waan tagsiiniyo waan baabi'ini alhama murugtaan baabi'ini cinda اxtidaarihi xaadiridiisa agtiisa waxaan ku baabi'ini bicawjaa binaaqatin hal ayaan ku baabi'ini hamigaa haddii qasad loola jeedo iyo casmina wuxuu noqonayaa wa inii aniga la umdii waan fulini alhama qasadkayga iyo cas go-aankaygii baan fulini cinda اxtidaarihi go-aanka markuu igu soo xaadiro bicawjaa binaaqatin hal ayaan ku fulini hasha oo cawjaa cawjaa godan weeyaanoo way buglaalan tahay oo socodkii iyo safaradii ayaa buglaalay ama cawjaa mid leexleexad badan weeyo lifardi nishaatiha iyo la leexleexadtii haddeen aan soo maraynoo kale weeyaanoo jidka aan toos u qabanaynin bicawjaa hal godan binaaqatin hal ayaan ku tagsiina hasha oo cawjaa godan hasha oo mirqaalin degdeg badan mirqaalka waa nooc socodka geela ka midoo degdeg uu ku jiro taruuxu caraabiyo wataqtadii kallihi هشأوا أمون بعوجاء وما من المنعوت والنعت عقب يجوز حذفه في النعت نعت منعوت مثل كسول قرته ولا حذف الكريه نعت منعوت كبير مرجع بناقة عوجاء عوجاء هذا نعت بها منعوت حذفنا أمون بها ما قد يكون كالنعت به أمون هدي لك هذا مبتدع الوقت أما خبر الوقت هشأوا أمون لا آمن عن العفاف سنبرير حال لقى آمنه يعني هل إني سنبري رحته أم أي كفتو لقى بقية معها أمون لا أمنه وإني سنبري رحته أي لقى أمني كألواح الإيران إيران كوحي ليه جيرين صندوق وين oo boqorada ay saari jireen oo geela ay kula rari jireen oo howdajada waaweeno sanduuq gooni ahaaneed oo boqorada loogu talagalay kaasa iraan la dhihi jiray sanduuqa weyn looxyadiisaad feeraheeda moodaa intaasu u jeedaa ka alwaaxil iraani sanduuqa weyn looxyadiisii baad moodaa nasa'tuhaa aan uleeyey calaa laaxibin wadda dusheedan ku uleeyey waa garaacay wad- waddada si ay u qabato iyadoo mirqaansaneedaan sii garaacay u jeedaa طيب وكا فلما قضى عليه الموت ولم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته من ساء شيء هي نسأتها أن قراعي أليي بوجيده على لاحب وضد شيء أن كو قراعي وضد عدوي على طريق وضد على طريق وضد شيء أن كو قراعي وضد لاحب عضو لقرنيو ماشي أي مرتي كأنه وضع واحد مودا ظهر برجود بستد شيساد مودا وبستمع أقوش بهيا بستها على موين بولي هاي جيد جيدا صماها وضعنا وعمال لمري جيري او جيل بدن ايو سفر رب بدن ايو فيرق جيدي ايا مري او خيات كيبا كوي هلا وسيدا بستها على دوشيس على مضاي اوغم مغضاني وضع دوش ايضان ريادات اوغم مغضان انتهي نوير هدوني جمالية وجلاء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي hasha oo jamaaliyatin rati loo nisbeeyey rati oo kale ah halba uma malaysida rati baad u malaysaa wejnaa'a goon weyn ama hilib badan tardii ee, degdegi ka'annahaa hasha waxaad moodaa safannajatun gorayacow tabrii soo qaabilyo u dameera bilayn liascara lidaliimin gori ascara tin yar oo arbadii madow iyo caddaan isugu jiro boor madow ah jamaaliyatin hasha oo jamaaliyatin rati rati oo kale ah yacni khilqadeeda iyo abuuritaankeeda hal ahaan uma abuurinay rati ahaanay u abuuranta waa ad adagta u jeedaa jamaaliyatin rati oo kale ah wejnaa'a goon weyn ama hilib badan tardii degdegi ka'annahaa hasha waxaad moodaa safannajatun safannajada gorayga gorayada mu'anafkeeda la yidhaahdaa gorayo cawl safanajatun gorayo cawl inay tahaad moodaa gorayo cawsha oo tabrii soo qaabili una damayra bislayni liascara lidaliimin daliimkana gorayga mudakarkiisa wey liascara lidaliimin goray u dameera bilayni gorayga oo ascara tin yar ah arbadii boormadow ah oo midabkiisa wuxuu eg yahay midabka ramaadkaba dambasku uu egdu u jiraa تبارع تاق ناجيات وأطبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبد تباري وحي لا ترتمي هشاس عتاقا هلون وناكسن أي لا ترتمي هلها ناجيات دقدقية وأطبعت وحي راعيسي وظيفا جانبا وحي راعيسي وظيفا جين فوق مول وضد شيء يكون راعيسي وضد معبد لليلي إن بدن لمري تباري وحي لا ترتمي هشا عتاقا هلون وناكسن oo waxay safarta ku wada jiraan oo ay tartamayaan halawan wanaagsan oo lamida intaas u jeedaan mubaaraatul qurra ma maqashahe kubadda tartankeedii waaye tubaarii way la tartami citaaqan halawan wanaagsan ayay la tartami halaha oo naajiyaatin degdegaya wa asbacat waxay raacisay wadiifan jeeniga horaa waxay raacisay wadiifan jeeniga dambe yacni lugta hore iyo lugta dambe lugta hore meeshay ka qaaday lugta dambe dhigi ayuu u jeedaa fowqa mawrin wadda dusheeda xaal ay ku sugan tahay waddada oo mucabadin la layle mawrka asluqaha dhaqdhaqaaqa la dhihi jiray wasamaa'i daati lxubuq maxay yooma tamuuru samaau mawra samadaa dhaqdhaqaaqi way ahayd waddada wuxuu mawr ugu magacaabaya dee dusheedaa lagu dhaqdhaqaaqaayoo lagu socdaa mucabadna waa wadda la mari jiru ujeedaayoo jabtayoo in badan la maray haddeen mucabad waxay u yaqaanaan waddada laamiga ah tarabacat ilqufayni fi shawli tartaci xadaa'iqa mawlayi lasirati akhyadi tarabacat hasha waxay ka daaqday alqufayni labadii taag fi shawli maca shawli geeli guranka ah ayay la gudaaqday tartacii xaal ay daaqaysay xadaa'iqa mawlayil asirati ee dooxooyinkiisa mid la naqdambeediya beerihiisa aqyadii ee jilicsan yacni wuxuu leeyahay hasha markii guga la joogay roob badanaa da'ay mar hadduu roob badan da'ay meelaha dooxooyinka iyo meelaha hawdka ah dee geela waa ku xanuunsanaya lama dejiyo meel saro waxaa la dejiyaa ka fog meelaha biyaha iyo kareecada iyo waxyaabaha ka fog marka meela meel sare qufayn meesha la yidhahday gugii joogto ay ka daaqaysa geel guran iyayna la daaqaysa oo geel hataa reero lagu soo xaraynayo muxuu ahaa ariga iyo waxyaabahan ku agdhadhow ma aha keligeed iyo meel aan la maalaynay joogtay waa yahay isla markaa waxay daaqaysay meel roobkii hore uu da'ay roobka hore wasmi baa la yidhaahdaa kan dambena weli naqdambeedka weli weeye kan horena wasmi baa la yidhaahdaa wasmigii horaa ku dhacay kadibna weli baa ku dhacay oo naqdambeedkii ah halkaa naqdambeedka uu ku dhacay daaqaysay intaasu u jeedaa oo welibaa jilicsanoo gelingelmo ay ka helaysay ilaa hadday hadduusan jilicsan dhagax geelu dhagax ila meelu ku galgasho u baahan yahay geeljiraha yaqaana waxaasi yacrifu ahluhu bay dhihi jireen qoladii minhaajka aqrin jirtay tarabacat waxay ka gudaaqday alqufayni labadii labadii taag ayay ka gudaaqday fi shawli maca shawli geeli guranka aha miciisa ayayna la gudaaqday tartacii xaal ay daaqaysay xadaa'iqa mawlayiil asirati asirada waa meelaha dooxooyinka ah mawlayina waa naqdambeedkii xadaa'iqdana meeshii wax ka baxeenee beerihii wey beer la abuuray uma jeeda wuxuu jeedaa meelihii wax ay ka baxeenoo daaqa badnayd ayuu ku wadaa tartacii waxay daaqaysay xadaa'iqa mawlayiil asirati ee dooxooyinkiisa mid la naqdambeediyey beerihiisa ayay daaqaysay akhyadii ee jilicsan oo gelingelmo ay ka helaysay tariicu ilaa sawti lmuhiibi watataqii bidii khusalin rawcaati aklafa mulbidi tariicu waxay u noqotaa hasha tarjic waay ilaa sawti lmuhiibi kii u shanqarayee la jira codkiisay u noqotaa watataqii way is ilaalini bidii khusalin bidanabin seen ayay isku ilaalini seenta oo dii khusalin guud iyo timo u saaxiiba rawcaati aklafa rawcaati faxlin rati argagixintiisa ayay iska ilaalini ragi ratigaoo aklafa siifdacara mulbidin dhibiyeysta yacni wuxuu leeyahay hashaan laba arrimood ayuu beydka ku tilmaamayaayo mar hal caaqilade waay kulaha caqligay leedahay oo ninka la jiro meesha uu kelay halkaasay aadi kulaha ma lumayso oo caqligay leedahay waa mar mar labaad weligeed ma ayan rimin seen weyn ay leedahay dabada ku dhejisaayo ratiga ma rimin karayo intaasu ujeedaa ma abaahin karayaa la yidhaahdaa xoolaha ninkaan aqoon warri tariicu way noqona ilaa sawtin muhiibi kii uujinayey kii u soodaynayee la jire huub huub huub laha codkiisay u noqoni wa tattaqii way is ilaalini bidii khusalin bidanabin seen ayay isku ilaalini seenta oo dii khusalin timo badan u saaxiibihi ayay isku ilaalini maxay iska ilaalini rawcaati aklafa rawcaati fahlin rati argagixintiisay iska ilaalini ratigoo aklafa siifdacara siifdacar ma taqaanaanhe caddaan iyo guduudu isugu jira mulbidin dhibiyeystay dhibi ka warramo ee baalka markuu kibruu xaar iyo kaadi iyo waxaa intuu isku daro yuu dhabarka barsanayaa saintuu ku garaaca markaasaa dhibi la yidhaahdaa waa ka gool tabiyey oor toban jir oo dhibi ku tayfaaqday weligiin ma baqasheede sayid maxamed gabiyadiisay ka mid tahay oor toban jir oo dhibi ku tayfaaqday rati weynaada haddana qooqanoo ismariyey tariicu way u noqoni ilaa sawtilmuhiibi kii uujinaya codkiisay u noqoni wa tattaqii way is-ilaalini bidii khusalin bidanabin seen seenta odii khusalin timo badan u saaxiiba ayay isku ilaalini rawcaati aklafa rawcaati fahlin rati argagixintiisa ayay iska ilaalini ratiga oo aklafa siif dacar ahoo mulbidin dhibiyeysta wallahu aclam